halkani waa washington lanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa ama aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba boggeena v o a somali com galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti lix iyo labaatanka bisha febraayo sannadka laba kun iyo labaiyo labaatanka idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan galabta iyo wararka waxaa ka mid a dagaal xooggan oo ka socda agagaarka caasimadda yukrain ee kiyef ciidamada iyo dadka reer yukrain oo isku dayaya inay magaalada ka difaacaan ciidamada ruushka maraykanka oo xayiraad ku soo rogay siyaasiyiin soomaali ah kadib markii doorashada ay mar kale dib u dhacday
kelmaddii ay yidhaahdeen in aysan ay ka dhabeeyaan oo ay saraa'iil caamka xaggooda ay ilaaliyaan sumcadda maraykanka oo ay leeyihiin waan soo saarnay labo inay bareshar ku sii noqoto muddadii hadda ay qabsatay ay qabsadeen golaha wadatashiga qaran inay ku soo gebagabaynayaan
waxaa kalood maqli doontaan somalilan oo ka dayrisay xaaladda in ka badan hal milyuun oo qof oo ay abaaro ba'an la soo darseen barnaamijkii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida iyo anigoo cabdulqaadir ah dowladda maraykanka ayaa jimcihii mamnuucday in mas-uuliyiin iyo shakhsiyaad kale oo soomaali ah ay u safraan maraykanka iyadoo ku eedeysay inay waxyeeleynayaan hanaanka dimuqraadiyadda ee soomaaliya xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinkan ayaa sheegay in maraykanka uu soo rogay xayiraadda fiisaha kadib markii soomaaliya ay dib u dhigtay doorashada baarlamaanka ilaa shan iyo tobanka maarj taasoo ay ahayd in lasoo gebagabeeyo jimcadii shalay blinkan wuxuu intaa ku daray in hadda ay ku soo rogayaan xanibaadaha fiisaha iyadoo la raacayo siyaasadan ka dhanka ah tiro ka mid a mas-uuliyiinta soomaalida iyo shakhsiyaad kale si kor loogu qaado isla xisaabtanka falalkooda is-hortaagga doorashada baarlamaanka oo soo bilaabatay bishii nofembar ayaa ah mid dadban oo ay ku lug leeyihiin odayaasha beelaha ee soo xulaya boqol shan iyo toddobaatan xubnood oo golaha shacabka ah iyagoo dooran doona madaxweyne cusub waqti aan la cayimin dhinaca kale guddiga doorashada heer federaal ee soomaaliya ayaa idaacadda v o a u sheegay inay qabteen doorashada boqol sagaal iyo toddobaatan kursi oo ka mid ah baarlamaanka soomaaliya iyadoo jimcihii shalay ee shan iyo labaatanka bishan ay ku ekeed muddadii loo qabtay in lagu dhammeeyo axmed safiina oo ah hafayeenka guddiga ayaa v o a u xaqiijiyey in maanta tirada xildhibaanada ee la doortay ilaa iyo hadda ay u dhiganto shan iyo lixdan boqolkiiba wuxuuna tilmaamay in ugu dambeyn shan iyo tobanka maaj ay dhammayn doonaan doorashada kadib markii madaxda wadatashiga qaranka ay jimcada mar kale sidaas isku raaceen waxaa soo dhammaaday doorashada xildhibaanada ee kuraastii taalay magaalooyinka muqdisho dhuusamareeb iyo baraawe iyadoo wixii haatan ka dambeeya loo jihaystay deegaanada kale ee laga soo dooran doono kuraasta weli harsan qaraxyo xoogan iyo rasaas ayaa laga maqlayaa magaalada kiyef ee caasimadda ukrein iyadoo ciidamada ruushka iyo kuwa ukrein ay ku dagaalamayaan ciddii gacanta ku hayn lahayd magaaladaasi mas-uuliyiinta ukrein ayaa ugu baaqay muwaadiniinta dadkooda inay ciidamada ruushka ka difaacaan iyadoo duulaanka moscow ee ka dhanka ah ukrein uu galay maalinkii saddexaad waxaa la weeraray saldhig ciidan oo ku yaala caasimadda laakiin militariga ukrein ayaa sheegay in weerarkaasi ay iska caabiyeen madaxweynaha ukrein valadimir zelenski ayaa saadaaliyey in weerarada kiyef ee sabtida maanta ay noqon doonaan kuwo intii hore ka xoogan wuxuuna intaa ku daray in kiyef ay u baahan tahay fiiro gaar ah wuxuuna sheegay in magaalada ay difaaci doonaan mas-uuliyiinta magaalada kiyef ayaa dadka deegaanka ku booriyey inay gabaadyo raadsadaan islamarkaana ay ka fogaadaan daaqadaha iyo waddooyinka si ay oga gabadaan xabadaha wiiftada iyo gantaalada ruushka qaar badan oo shacabka ayaa xalay ku hoyday garaashyada iyo boosteejooyinka tariinada laga raaco ee dhulka hoostiisa ku yaala sida ay sheegtay qaramada midoobay colaada ukrein ayaa ku kaliftay in boqolaal kun oo rayid ah ay gurahooda ka baxsadaan iyagoo in ka badan boqol iyo labaatan kun oo ruux ay u carareen ama ay magangelyo u raadsadeen dalalka dariska ee ukrein ee poland moldova iyo kuwo kale dowladda mareykanka ayaa ku boorisay madaxweynaha ukrein zelenski oo bartilmaameed u ah ciidamada ruushka inuu kasoo baxo kiyev laakiin wuxuu ku gacan seeray dalabka washington sida laga soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka mareykanka dhegeystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa wararkaasi waxaad kala socoteen laanta afka soomaaliga idaacadda v o a galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal haatanna ukrein ciidamada ukrein ayaa isku dayaya inay magaalada caasimada kiev ka difaacaan ciidamada ruushka ee magaalada kusii siqaya madaxweynaha ukrein ayaa beeniyey inuu sheegay in uu isdhiibayo wuxuuna muuqaal video ku sheegay in kiev uu joogo islamarkaana uu dalkiisa difaacanayo ukrein waxay sheegtay in ku dhowaad laba boqol oo qof oo rayid ah oo caruur ku jirto ay ku dhinteen duqeynta iyo duulaanka ruushka dhinaca kale isbahaysiga neto ayaa ciidamo dheeraad ah u diraya bariga yurub si uu xoojiyo difaaca dalalka nato ee u dhow ruushka wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
ciidamada dalka ukrein ayaa iska caabiyey ciidanka dowladda ruushka oo uu ku soo siqayay magaalada kiyev ee xarunta waddanka ukrein kadib saacadoon markii madaxweynaha waddankaasi valadimir zelenski uu moskow ku sheegay islamar ahaantaasina ku eedeeyey inay doonayso inay la wareegto magaalada ka horwaaberiga qaar ka mida shacabka ku dhaqan magaalada kiyev ayaa waxa ay ku biireen ciidanka kuwaasoo qaarkood hore qoryoaan u qaadanin si ay u difaacaan waddankooda islamar ahaantaasina uga hortagaan duulaanka dowladda ruushka ay kusoo qaado waddanka ukrein wakaalada wararka f b ayaa waxa ay sheegtay inay arkeen qof rayda oo dhintay oo waddada yaala caasimada gudaha magaalada kiyev halkaas oo meel kale oo u dhow sidoo kale ay kooxda gurmudka deg dega ee caafimaadka ay caawinayeen qof gaarigiisa uu jiray gaari dagaal waxaa laga cabsi qabaa in dad kale ay ku dhinteen weeraro ka dhacay caasimada kiyev gaar ahaan gantaalo dhismooyinka qaar qabsaday milatariga ruushka ayaa sheegay inay beegsanayaan waxyaha milatariga ukrein oo ay gantaalo ku garaacayaan kadib markii iskudaygii ugu dambeeyey uu fashilmay ee weerarka madaxweynaha dalkaasi ukrein valadimir zelenski ayaa waxa uu duubay muuqaal video ah oo uu ku sheegay in uu ku sugan yahay kiyev dadkuna waxa uu ku booriyey in ay dagaalamaan oo ay difaacaan waddankooda isaguna uu sidaasi ka mid noqon doono dadka difaacaya waddankooda wasaaradda caafimaadka dalka ukrein ayaa sheegtay in ruuxu rayda oo ay ku jireen saddex caruura lagu dilay weerarada ruushka ay ku soo qaadeen gudaha waddanka ukrein ciidamada dalka ukrein ayaa iska caabin xoogan waxa ay ku samaynayaan ciidanka ruushka ee weerarka ku soo qaaday kuwaas oo khasaare sidoo kale gaarsiiyey milatariga ruushka oo isku dayaya inay waddanka ukrein gudaha u galaan sida uu sheegay madaxa neto jenis stoltenberg zelenski waxa uu sheegay in hub iyo qalab kale oo ciidan oo uga yimid saaxiibadooda galbeedka uu ukrein ku soo wajahan yahay kadib markii madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron uu la hadlay waxaa sidoo kale brug ay soo diraysaa hub ay ku jiraan kuwa darandooriga u dhaca kuwa wax shiisha bastoolado iyo rasaas lagu qiyaasay qiimaheeda siddeed dhibic lix milyan oo dollar ciidamada badda ee waddanka faransiiska iyo dhinaca kale waxa ay ka hortageen markab shixnad gawaari u siday waddanka ruushka kaas oo lagu qabtay meel u dhow dekedda boltic ee st bentersburg arrintaas oo daba socota kadib markii midooda yurub ay moscow dul saareen cunaqabatayn valadimir putin ayaa ciidamada dalka ukrein ugu baaqay inay afgembiyaan dowladda waddankooda ukrein oo hogaamiyaasha waddankooda uu ku tilmaamay inay yihiin argagixiso burcad iyo kooxo dilootay daroogada sida uu yidhi ahna naasiyada cusub ukrein waxa ay dhinaca kale sheegtay inay la dagaalamayso ciidamada dalkaasi ruushka oo ay kula dagaalamayaan laba aag oo afartan ilaa iyo siddeetan kilomitir u jirta caasimadda waddankaasi ukrein ee kiyev ukrein waxa ay sidoo kale sheegtay inay soo rideen diyaarad ciidan oo waddanka ruushka uu leeyahay iyo mid kale holkobtara meel ku dhow koonfur galbeed ee magaalada kiev dhinaca kale dagaaladaasi ka socda dalka ukrein ayaa sababay in dad aad u fara badan ay ka qaxaan waddankooda wasiirka arrimaha gudaha ee dalka poland powel sfezenakar ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo boqol kun oo qof ay ka soo gudbeen xadka uu la wadaago waddankaasi ukrein tan iyo markii uu bilowday duulaanka ruushka ee waddanka ukrein
mahadsanid jamaal axmed cusmaan oo noo soo koobayay wararkii ugu dambeeyey ee ukrein markana muqdisho dowladda maraykanka ayaa xiiraad ku soo rogtay siyaasiyiin soomaali ah kadib markii mar kale dhammaystirka doorashada soomaaliya ay dib u dhacday oo antonio blinken ayaana sidaasi sheegay wasiirka arrimaha dibadda maraykanka ayaa qoraal uu ku sheegay xayraadan in kastoo aan la shaacin magacyada dadka xayraadda fiisaha la saaray haddaba maxaa lagu macneyn karaa xayraadda maraykanka warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa xaqiijisay in xanibaa dhanka socdaalka la saaray shakhsiyaadku lug lahaa dib u dhaca doorashada soomaaliya haddaba maxay ka dhigantaa tillaabadan ay qaaday dowladda maraykanka waxaa su-aashaas aan weydiiyey brofeor limaan ciisoo daraasaadka sare ka dhiga jaamacadda muqdisho waxay tahay ujeedka waa laba arrin inay horta kelimaddii ay yidhaahdeen in aysan ay ka dhabeeyaan oo ay saraa'iil caamka xaggooda ay ilaaliyaan sumcadda maraykanka oo ay leeyihiin waan soo saarnay labo inay bareshar kusii noqoto muddadii hadda ay qabsatay ay qabsadeen golaha wadatashiga qaran inay kusoo gabagabaynayaan baresharkaas in lagu sii adkeeyo un weeye sababtoo haddii cuquubada ahaan lahayd sidii caadada ahayd lagu yaqaano marba haddii la sheego in cuqabateyn la sameeyo afraaddiina waa la sheegi jiray lama sheegin waxaa dhici karta marka inay bareshar ugagol leeyihiin haddii shan iyo tobanka ay kusoo gabagabaystana la arko haddii kalena markaa kadib tallaabada iyo shaacinta inay noqoto ama inay hadda ay jiraan shakhsiyaad ay calaamadeeyeen laakiin ay shaacinayaan shan iyo tobanka markii la joogo madaxa xarunta hiraal ee ka faallootay amniga ayaa u sheegay v o a in muddooyinkii lasoo dhaafa si weyn isha loogu hayay maraykanka iyo tillaabada uu ka qaadi doono kuwa dib u dhaca doorashada soomaaliya kulugta lahaa muddooyinkii lasoo dhaafay
inta hadda la ogyahay doorasho hufan dalka kama dhicin in uu markaa liis qarsoon oo aan cidda ku jirtay ciddaanan ku jirin dadku aysan garanaynin oo aanan ugu yaraan ku ceebeyneynin in ay yihiin dad ammaanadii lagu ammaansaday ku cayaaray ama ka soo bixi waayey kama muuqato hogaamiyaasha soomaalida ee hadda maamulaya doorashada ayaa mar kale qabsada muddo shan iyo toban cisho ah inay kusoo gebagabayn doonaan doorashada soomaaliya haddaba xilligani suuragal ma tahay waa kan barofeor liibaan ciisoo muddooyinkii lasoo dhaafo si dhow ula socday arrinta doorashada soomaaliya
waxay la tahay waddada la qabtay shan iyo tobanka waa haddii yani meelaha xoogaa culayska ka jira haddii si layskula fahmo inta kale wuu hirgeli karaa cadad badan baa haray laakiin waxaan awalba doorasho oo mataqaanaa oo tartan xoog badan u ka dhacaya ma ahayne waa doorasho u eg xulasho iyo u eg weeye marka oo yani xulasho ah marka noocan ma maadaama ay sidaa ay tahay ma filaayo inay wakti dheer ay u baahanayso si baaraleel haddii loo sameeyo waa la gaadhsiin karaa bay ila tahay iyadoo shan iyo toban cisho ay qabsadeen hogaamiyaasha soomaalida ayaa xilliga waxaa si weyn isha loogu hayaa meel ay ka mid tahay arrinta gobolka gedo baratoor liibaan ciise ayaa weydiiyey caqabadaha waaweyn ee xilliga ka horgudboon marka loo ego jadwalka lasoo saaray iyo wakhtiga kooban
meelaha culayska ka jira waxaa uu ugu muhiimsan garbahaarey oo aan isleeyahay guddiga maxaa la yidhahda golaha wadatashiga qaran waa in loo saaro guddi uu prime ministerka u saaro ayuu isla gartay marka guddiga iyo waxay kasoo falceliyaan iyo aragtidooda ayay ku xiran tahay iyo sidii loo xeerin lahaa meeshana yani wax laysla ogolah uga dhici lahaayeen taa marka waa arrin u baahan farsamo iyo tanaasulaad dhinacyadu inay sameeyaan waa meelaha ugu adag qaar ka mid a dadka degan muqdisho ayaa ka aragti dhiibtay suuragalnimada inay ku dhacdo doorashada shan iyo tobanka cishee dheeriga ah magacayga waa cabdisalaan macalin maxamuud doorashada soomaaliya waxay ku dhammaan kartaa shan iyo tobanka beri madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo daacad ka wada ah inay ku dhammaato haddii aysan daacad ka ahayn qoraa lagu u laaban tahay intay lagu laaban tahana jiitan dheerle ay ku dhammaa kartaa waxaa laga yaabaa kooramku inuu qabsamo inta kalena ay dib iskaga dhacdo
bismillahi raxmaan raxiim waxaan joogaa muqdisho mana ila aha inay qabsan doonto shan iyo tobanka maalmood oo doorashada
sababtu maxay tahay sababta waa intaas in ka dheera soo qabsoomi waase waktigana waa yaryahay xujada taalana waa adag tahay marka milaha inay qabsoon doonto markii shan iyo tobanka maalmood gudihiis cabdulqaadir okey v o a muqdisho
madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil ayaa ka deeriyey xaaladda nololeed ee dad ka badan hal milyan oo qof oo ay abaaro ba-an la soo darseen sayliici oo ah guddoomiyaha guddiga abaaraha somalilan ayaa dhinaca kale difaacay howsha ay guddiga uu madaxda u yahay hayaan ee ku aadan wax ka qabashada abaaraha madaxweyne ku-xigeenka ayaa hargeysa ugu waramay qadar maxamed cakule
runtii xaaladda abaaru meel adag bay marayaan gaar ahaan saddex gobol ee bariga xaaladda maanta u daran ee taagana inta badan waa biyaha gobolada barigu runtii roobakii u dambeeyey ba runtii aada uga gaabiyey gugi dhow ina dhaafay calaf ahaan way ficnaayeen laakiinse culayska ku biiray wuxuu noqday soo guurtadii ka timida ilaa gobolka mudug iyo maaratay puntland ayaa waxaa calafkaas soo doontay darteed culays badan tiinam wax ku dhowda runtiinaya haddii calafkiina xaalufo laakiinse dagaalka u badan kula jirnaa ku taakulayna dadka waxa weeyaan imanka waa biyaha dadka ay saamaysay runtii kolkii hore ilaa siddeed boqol iyo toban kun baan saamintii horen kusoo marnay annaga iyo hay-adaha hawsha qaabilsanay yuunta laakiinse imanka ilaa dad milyan iyo jarjaraba way saameynaysaa wayna baahday runtii waxay soo wada gaadhay imanka ilaa xeebaha galbeedka ee awdan iyo saaxil waa gartay madaxweyne ku-xigeen marka la eego xukuumad ahaan iyo guddi ahaanba madaxweyne ku-xigeenkiina waa tahay guddoomiye guddiga heer qaran abaarahana waa tahay ilaa imika haddaad dadka u sharaxdo maxaa tallaabooyin qaadeen dadkaa dhibaataysan marka laga tago soo hubintii iyo saamintii iyo daraasadii lagu sameeyey marka laga tago waxaan tallaabooyinka qaadna ummaddu inta badan maanta warres kuma seegana wax kula socdaan midiyaha kala socdaan waxaan iskugu yeernay qaybihii bulshada reer somaliland oo dhan waan wacyigelinay waanwaana waanu abaabulnay hay-adihii caalamiga oo dhan waan waan waan waan la shirnay runtii qayladaasi dee wax badan baan ka rajeynaynaa laakiinse ilaa imika waxaan qabanaa waxa weyaan saacadda aan kula hadlayo waxa socda hadday raashin aan ka qaybna tahay saddex gobol ee bariga oo toban kun oo qoysahayd iyo hadday tahay biyo dhaamiska ilaa maanta socdaay waa waa hantidii waa lacagtii qaranka cashuurta ummadda laga qaaday ayaa ilaa saacadda maanta socota laakiinse qayladii weli wax badan ma keenin marka laga reebo in kooban oo maarata runtii ganacsadeena qaar bilaabay iyo qaar soo socdaba oo runtii togdheer oo kale maanta biyodhaamis ka socdaayu maarata ganacsade ismaaciil nin kale hanti maarata asaasaha weed rimid runtii waan aad ugu mahadnaqayno isagu bilaabay ganacsade kale runtii iyaguna maanta lacagka lamida iyagana saas le kun kun boodood si aan ummadeenu maanta wax kale sabab ilagu dhiga maaha inay biyaasa in biyalaan ugu dhimanin waxay ganacsadeenu inoo ballan qaadeen waaweyn inay maaragtay laga dhargiyo biyaha oo haata
madaxweyne ku-xigeen waxay dad badan isweydiinayaan dadka kale marka laga tago maxaa ilaa iminka idinku dhaqaale ahaan xukuumad ahaan a hurteen ee galay raashin iyo cuntaba biyaa runtii ilaa saacadda iminkaan joogno warqadda xisaabirka taaka hor taalla milyan iyo laba boqol oo kun waxaa nooga nool boqol iyo soddonka halka aad arkayso boqol iyo soddon kun baa ka nool milyan iyo laba boqol oo xukuumadda ay ilaa maanta laba biloo dambeysay ku shaqaynaysa inta kale dhan milyan iyo boqol iyo maarata milyan iyo todobaatan kun way baxday waxaa maanta shaqa socotaana waa weli waa hantida qaranku baa socotay weli taakulaynta kale yarta naga soo gaaraysa maarata ama ama hay-adii caalamiga ama dadweynehenku nala bilaabay dadka qaarkood idin dhaliilaya guddi ahaan ama xukuumad ahaanba waxay idinku eedeynayaan inaydan wax tallaaba aba qaadin oo ku filan abaarta binaanka ilahi baa wada raaligelin karaa waxaa ku leeyahy hawsha la hayaan way muuqataa dadkuna de haddii isdhegatiraynin radio radio iyo maarata iyo telefishon iyo meel kastoo warbahina way ka socotaa goob kastoo maalin walba laga qaybinayo ama biyaha laga qaybiyo ama ha laga qaybiyo raasha laga qaybinayo marka anagu dee shaqadan ku jeednaaye kama wada jawaabi karna cid kastoo maarata de iska uga jeedo inay ka siyaasad ka dhigtaan inay de xukuumadda ku dhaleecayaan waxaase ka haboon maanta waqti laysku dhaleecaya arrintani maahine in nin walba wuxuu qaban karo ra-iisal somaliland ka booyad awoodaiyo iyo ka kunka booyad awoodaya nin walba maanta aynu dadkan gurmino baa loo baahaya maanta ilaa iyo imika ama lacag cad maxaa idinka soo gaadhay dunida hay-ad ha noqoto dowlad ha noqoto ganacsato ha noqoto maxaa guud ahaan ilaa maanta lacag idin soo gaadhay tan iyo markaa baa qadirta horta dalalkan saxiibka nahay waxaa u soo horeysay dalka taiwan miyudahawaa laga arkay shan boqol oo kubee runtii lagu deeqeen dad wax kale ilaa iminka biyogaas ganacsatada weyni hore ismaaciil loo bixiyey iminkana maanta maxamed oosiciid nagu wareejiyey isaguna biyo lacag la gaadhis ilaa laba boqol oo kun oo dollar nagu wareejiyey dahabshiyo qudhiis wuu soo socdaa marka iminkun bay ganacsatada ay bilaabeen inay maanta lacag nagu wareejiyaan
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi saylici oo u waramayey wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab aan ku bilownaya dhegaystayaal wasiirka badaroolka soomaaliya injineer cabdirashiid maxamed axmed ayaa toddobaadkan ka waramay heshiis la sheegay in soomaaliya ay la gashay shirkad lagu magacaabo costline exploration limited kaas oo ay shidaal uga soo saarayso toddoba xirmood oo ka mid ah xeebaha soomaaliya heshiiskan oo xafiiska madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaaraha ay diideen jiritaankiisa iyo ogaanshihiisa ayuu wasiirku sheegay inuu soomaaliya u yahay fursad dhaqaale iyo mid wax soo saar wariyaha v o eda falastiin axmed iimaan ayuu wasiirka uga waramay heshiiska waxa uu yahay
heshiiskan maanta aan shaacinay wuxuu ahaa heshiis hore usoo socday oo soo bilowday laba kun iyo saddex iyo tobankii shirkadan waa shirkad soomaaliya ka haysatay qandaraas hore oo horey dowladdii hore madaxweyne xasan sheekh lagu siiyey anigana dhamaystirkeedaan ku jirtay oo heshiiskana waxaa la seexay shan iyo tobankii bishan haddana waa sagaal iyo tobanka bisha marka aad sheegta maxay muddadaasi u qaadatay heshiiskan in la ogaado wax la qarinaya ma jirin haddii la qarin lahaaba maanta ma sheegeen laakiin wax kasta waxay ahaayeen waktigoodii iyo inaan ilaamin ay noqotay maanta inay noqotay waa mahadsantahy hadda waxaad ka mid tahay dowlad xilka sii haysa oo mudaxileedkeedii dastuuriga ahaa uu dhammaaday heshiisyada masiiriga ah waxaa la sheegay inaan la saxiixi karin kadib markii afartii sano ay idin dhammaata maxaa sharciyada oo aada u haysay in heshiiskan aada saxiixda xilligan
dowladda sharciyeed male cid dhixi karta male sababtoo ah baarlamaanka soomaaliya ayaa wuxuu ansixiyey markii doorashada la gelayay inta dowladda institutionska dowladda cid bajas laga helaayo waxaa sharci ah oo sii fadhinaaya oo howshooda gudanaya cid kasta meeshay joogta inay howsheeda ka wado baarlamaankii madaxweynihii ra-iisul wasaarihii xukuumaddii intaba waxay waxay u fasaxan yihiin inay howlahooda maalmeedkooda ay wataan oo shaqadooda dhamaystiraan xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labaduba waa ay diideen heshiiskan waxayna sheegeen inaanay waxba ka ogeyn yaa kula ogaa madaxda horta sida sida saxda ah waxaa weeye madaxda dowladda waa maalinka waa iga sarreeyaan labadoodaba laakiin faylkan waxaa si khaasta u hayay aniga iyo madaxweynaha aad isaga warqabnay muddo dheerna ka wada shaqaynayn hadday noqoto sharcigii batroolka hadday noqoto shirkadaha inay xamar yimaadaan hadday noqoto in heshiiskan la galo intaba laakiin si khaasa madaxweynaha howshaan iila waday marka hadda madaxweynihii waa kaaga baxay see u aragtaa in madaxweynuhu uu yidhaahdo waxba kama ogeyn waana qalab madaxweynaha waxay ila tahay markii social media culeyska ka arkaan laga yaabaa inuu xoogaa dib u gurtay laakiin madaxweynaha howshaan wuu ila waday marka inaa heshiiska saxiixayso madaxweynuhu ma ogaa wuu ogaa
dhanka kale wax yar kadib hadalka wasiirka ayaa waxaa wareegtooyin ku beeniyey ogaanshaha heshiiskaasi sharci darana ku tilmaamay xafiiska madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaaraha hafayeenka madaxweynaha soomaaliya cabdirashiid maxamed xaashi oo v o a u warama ayaa beeniyey hadalka wasiirka batroolka cabdirashiid maxamed axmed ee ahaa in madaxweyne farmaajo uu la ogaa heshiiska ay soomaaliya la gashay shirkada lagu magacaabo costline exploration limited wasiirku de twitterkiisa unbuu kusoo qoray xogtan dowladdu waxay ku macaamishaa oo warka ay ku kala qaadataa hab qoraalyo rasmi ah mana jirin wax qoraal rasmi ah oo dowladda kasoo gaadhay wasiirka dhinac ay doontaba ha ahaatee arrintan uu shaaciyey haddana mas-uuliyaddeeda cid la ogeydi ma jirto isagoo hadda wuxuu ku aftirtay madaxweynaha oo uu leeyahay waa ila ogaa taas waxba kama jiraan madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliyana arrintaas bayaan cad bay kasoo saartay waad aragteen safaaradeena soomaaliya ingiriiska iyadana wax la ogeysiiyey ma jirto wasiirku dalka markuu soo galay xidhiirkiisii oo dhan waa xidhay xidhiir brotocolio rasmi oo safaaradda iyo wasaaradda arrimaha dibadda uu la soo sameeyey ma jirto heshiiskan uu hadda sheegay inuu galayna golihii wasiirada kuma soo celin lama arag ilaa iminka dee waxa uu ka macno yahay marka waxa uun ay ku kooban tahay isaga shaksi ahaan
dhinaca kale madasha wadatashiga qaranka ayaa shir fogaan aragga ay ku yeesheen toddobaadkan isku raacay inay kordhiyaan muddada lagu soo gebagabeynayo kuraasta baarlamaanka ee aan weli la dooran kadib markii lagu guuldaraystay inay kusoo dhammeeyaan shan iyo labaatanka bishan oo shalay ku beegneed sida ay horey ugu heshiiyeen kulanka uu shir guddoominayay ra-iisul wasaare roble ayaa lagu lafaguray dardargelinta doorashada iyo xal ohelidda caqabadaha keenay inay dhaafto wakhtigii loogu talagalay xubnaha ayaa isku raacay in shan iyo tobanka bisha dambe ee maarj lasoo gebagabeeyo doorashada kuraasta harsan geesta kale guddiga doorashada heer federaal ayaa markii uu warkaasi soo baxay kadib waxa uu v o a u sheegay in lasoo gebagabeeyey doorashada kuraasta xildhibaanada ee tiilay magaalooyinka muqdisho dhuusamareeb iyo baraawe jimcadii shalay ayaa muqdisho lagu doortay kuraastii u dambeysay ee halkaasi tiilay kuwaasoo ahaa xubnaha baarlamaanka ku matalaya beelaha banaadiriga taasoo ka dhigan in doorashadii caasimadda ay soo idlaatay sidoo kale magaalada dhuusamareeb ayaa isla shalay lagu doortay xubnihii u dambeeyey ee deegaan doorashadoodu ay tahay gobolka galgaduud hafayeenka guddiga doorashada heer federaal axmed safiina ayaa idaacadda v o a uga waramay halka ay doorashooyinka marayaan iyo ugu dambeyn wakhtiga lasoo gebagabayn doono walaal sidaad la socoto doorashadii dalku waxay kusii siqaysaa meel aada iyo aada u gebagaba ah waxaanu ilaa hadda qabanay doorashada boqol iyo sagaaliyo toddobaatan kursi oo u dhiganta boqolkiiba shan iyo lixdan kuraasta dalka waxaa noo dhiman lix iyo sagaashan kursi oo u dhiganta boqolkiiba shan iyo soddon kuraasta dalka insha allahu tacaala jadwalka cusub ee la dejiyey wuxuu ku eegay shan iyo tobanka maars waxaan ku dadaalaynaa kuraasta noo dhiman inaanu soo ku soo dhammaystirna haddii ilaaha idhaahdo kaasi waxa uu ahaa afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal axmed safiina oo qadka telefoonka igu warramayey isagoo jooga magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud dhegaystayaal barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii hambalyada waxaana si wada jir noogu soo jeedinaya ibraahim daanduray iyo caashacuud
wacana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale toddobaadkan waxaan idinku haynaa barnaamijka nabaaladii aad soo dirsateen dabcan iyo heesihii aan idinkaga soo xuli jirnay xulka xulalka dhambaalka ugu horreeya barnaamijkana waxaa inoo haya ibraahim ibraahim haaruun axmed cabdi iyo xaaskiisa zaare bashiir maxamed iyo hooyo xabiibo cali ciise iyo saciido axmed cabdi iyo cayne aadan maxamed iyo luul aadan maxamed jamaal aadan maxamed cabdirasaaq aadan maxamed iyo cumar aadan maxamed eedo nuurto xasan habaryar shanqaro maxamed cali iyo habaryar nuurto maxamed cali iyo xaawo xasan cusmaan xaawoluul iyo caruurteeda dhammaan dadkaasna waxay taaniyad farxad la gaarsiinayaan aadan maxamed ibraahim iyo xaawo maxamed isaaq oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho madiina gaar ahaan degmada dharkenley waxaana wiilkaasi loo bixiyey haaruun aadan maxamed soo barbaar ayaan leenahay noqo kii dadkiisa dalkiisa iyo waalidkiiba waxtara dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambaliyada iyo heesaha dadka dirayaan waxaa ugu horreeya baa layidhi hooyo kaltuumo maxamuud waa hooyo kaltuumo maxamed iyo hooyo faadimo saalax hooyo deeqo maxamed faarax safiye macalin cabdi shamso macalin cabdi iyo xamdi macalin cabdi waa dhammaan ilmo macalin cabdi maxamed aa ku jira anzaal deeqa kaysane dhammaantood waa ilmaah maxamed macalin cabdi amaal maxamed jeele iyo cabdi deeqo cabdi iyo muriyo cabdi iyo bishaaro yuusuf maxamed iyo maano yaasiin xasan cabdirasaaq yaasiin cabdulaahi iyo dhammaan ilmaah qaasim cabdulaahi waxaa ku jira nuuraddiin cabdifataax cabdiraxmaan axmed cabdilcasiis cabdimaalik iyo luul dhammaantood waa ilmo qaasim cabdulaahi iyagoo isku duuban waxay tahniyad aroos hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda baa layidhi boqorka iyo boqoradda waa tahay nasteexo macalin cabdi iyo seegeeda sharmaarke qaasim cabdulaahi arooskooda iyo meherkooda oo wada socda uu ka dhacay dhadhaab dhagaxley ducada waa xaggiina bay yidhahdeen waxaan leenahay arooskaasi allaha ka dhiga midkii loo aayiyo ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano heesta ugu horreysa barnaamijkan idiin soo qabanaynana waa heesta lahasho iyo codka fanaanada codka dahabiga leh khatra daahir cige
waa tahay lahasho waxaan filayaa inaad si weyn uga hesheen mar kale iyo dhambaaladii waxaan u baqayaa abba cali cabdulaahi guuleed iyo hooyo xaliimo ou jaamac iyo hooyo sabaad faarax hooyo faadumo cabdulaahi deeq cali cabdulaahi cabdi cali cabdulaahi sheekh rashiid cali cabdulaahi axmed cali cabdulaahi khadar cali cabdulaahi maxamuud cali cabdulaahi farenka loo yaqaan iyo cabdishakuur cali cabdulaahi sayid cali cabdulaahi ibraahim cali cabdulaahi iyo dhammaanba reer cali cabdulaahi waxayna dhammaantood taanid gaarsiinayaan siciid xaaji cali cabdulaahi guuleed iyo nuura cabdiraxmaan xuseen oo arooskoodu uu ka qabsoomay degmada gaashaamo ducaduna waa dhankiina ay leeyihiin arooskaas allah ka dhiga kii lagala kulmo bashooshii barwaaqo ee bana uu kala siiyo walaad qeyr qabta
ugu horeyn ayaa la yidhi dhambaalkan daadihayaasha barnaamijka dhambaalka iyo salaamaha oo ah hambalyada iyo heesaha waana islaamaynaa baa layidhi marka xiga annagoo kale haba yidhaahdeen ustaad cabdinaasir cabdulqaadir geese iyo brofesor axmed cumar gaagaale iyo hooyo xaliimo cilmi nuur aabe axmed nuur xuseen iyo xasan nuur xuseen cabdulqaadir nuur xuseen cali nuur xuseen iyo geni nuur xuseen iyo kaaho nuur xuseen iyo luul nuur xuseen dhammaan reer nuur xuseen bay yidhaahdeen iyagoo isku duuban meelo kala duwanna jooga waxay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan injineer carays axmed nuur iyo marwadiisa baa la yidhi hiba cabdiraxmaan faarax oo laba wiil oo mataano ah ay ugu dhasheen caasimada soomaaliya ee muqdisho waxay leeyihiin labadaas wiil waxaa loo kala baxshay xasan iyo xuseen ducada waa xaggiina baa la yidhi xasan iyo xuseen waxaan leenahay soo weynaada oo noqda kuwii korah ee kaalin wanaagsan naqaada oo dalkooda dadkooda iyo diintooda wax u tara aamiin heesta labaadeen dhegeystayaashan uu soo qabanayna waa dhakhtar bay sukeen qoray waxaa ku luqaynaya maxamed cali burci
dugato geelqabo ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saare aduudhugato geelqab ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare maladhayahaygaay calaf lagama dhunteen maladhayahaygaay way calaf lagama dhuntee kitaabay sukeen dhiigay maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee kitaabay sukeen dhiigay dhakhtar bay sukeen qori adna weheli madhaadaan dhakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid dhakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaanid dhakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid maydhananka geliyo sida dhaydaacana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayal hawl umalaynin duuxiyo lafaha'i waa wax dhiigga kaajaqa caafimaadka kaajara maydhananka geliyo sida dhaydaacana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayal hawl umalaynine duuxiyo lafahay waa wax dhiigga kaajaqa caafimaadka kaajara maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukendhigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukendhigay dhakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaanid dhakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid dhakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaanid dhakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid dhalaybaan ku dhadhoodiyayoon dhabta kugu hayaayoon dhibta kaa ilaasha sida ruux dhallaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya sida ruux la dhalay baan ku dhadhoodiyayoon dhabta kugu hayaayoon dhibta kaa ilaasha sida ruux dhalaanu hurda looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukendhigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte dhambaalkan wuxuu nooga yimid hooyo saciido sheekh aadan iyo hooyo iidoy cabdi habaryar oorow salmo mustaf xaaji isaaq iyo firdowsa mustaf xaaji isaaq shamso mustaf xaaji isaaq iyo xabso mustaf xaaji isaaq axmed cali kerow maxamed cali kerow mukhtaar cali kerow aadan cali kerow aniiso cali kerow shariifo cali kerow anas cabdulaahi maxamed iqra cabdulaahi maxamed cadday cabdulaahi maxamed suleymaan sheekh xasan injineerka dhammaan waxa ay jecel yihiin inay tahaniyad u diraan sabriin mustaf xaaji isaaq iyo cabdirashiid cabdinuur cabdi oo arooskooda uu ka qabsoomay dhadhaab xerada dhagaxley ducaduna waa xaggin arooskaas allaah ka dhigo kii eebe uu kala sii owlaad qeyr qabta isku waara ayaan leenahay dhambaal kaloo qurux badanna waxa uu naga soo gaaray awoowe cali nuur cali aadan foodcad uu ku magac dheer yahay awoowe cabdiraxmaan cali aadan awoowe ibraahim yuusuf cabdi ayayo qamar yuusuf cali iyo awoowe axmed naasir sacad ciid iyo adeer xasan cumar khadiib alyiri iyo adeer maxamed cabdulaahi cali iyo adeer cali cabdulaahi cali alish buu ku magac dheer yahay iyo adeer abshir cabdiraxmaan cali iyo adeer bashiir cabdulaahi cali iyo adeer ibraahim cabdulaahi cali eedoon maryan cabdulaahi cali iyo dad kaloo fara badan aan la soo koobi karin waxaa iyagoo isku duuban ay hambalyo iyo bogaadin ahwada u marinayaan dhalasho ah abe cabdulqaadir cabdulaahi cali iyo hooyo qasuun waalayiri waa qasuun axmed naasir oo wiil ugu dhashay magaalada ah bay dhabajannaay baa layiri gabadhaasi oo loo bixiyey nuuro cayn cabdulqaadir cabdulaahi cali waxaan leenaha bay yidhahdeen nuuro caynay soo barbaaro noqo t d d d waa tahay dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda annaguna waxaanu leenahay aamiin heesta saddexaad ee barnaamijka ee galabtaan idiin haynana waa heesta garqaada jacayl yahow fanaanka axmed cali cigaal
garaarino ciilka haygu gaaxinin garqaado jacayliyo garqaado jacayliyo gurihayga dhiigano guudka hayga raarino ciilka haygu gaaxinin amataanu geyste aan gudayn nabaalka amataanu geyste aan gudayn nabaalka igu haadinayse dhibkan qabo bargaarse amataanu geyste aan gudayn nabaalka amataanu geyste aan gudayn nabaalka igu haadinayse dhibkan qabo bargaarse garqaado jacalyo garqaado jacalyo geylaaga hayaamiyo geri go'an salkeediyo gabahiira haydhigin garqaado jacalyo garqaado jacalyo geylaaga hayaamiyo geri go'an salkeediyo gabahiira haydhigin amataan garawshii gargaraanka sugaya amataan garawshii gargaraanka sugaya lama galay tagtee dhibkan qabo bargaartee amataan garawshii gargaraanka sugaya amataan garawshii gargaraanka sugaya lama galay tagtee dhibkan qabo bargaartee
inaad si weyn uga hesheen ayaan filayaa heestaasi axmed cali cigaal iyo garqaado jacayl yahow waa tahay ibraahim dhabaalkana waxaa soo diray qadar sugow salaad xasan cabdi mire deeqow maxamed cabdi zakariya maxamed cabdi deeqa maxamed cabdi luul aadan cali ubax shire maxamed iyo xasan cabdi mire iyo saado cusmaan cabdi daa'uud cabdulaahi warmooge xabiiba salaad jilcow faadumo cabdulaahi cabdi dhammaanna waxa ay tani u dirayaan cabdifataax maxamed cabdi iyo qatra daa'uud xasan oo isku guursaday beled xaaw waxay leeyihiin guurkeena allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo eebbana ou owlaad kheyr qabta idin kala siiya aamiin ayaa leenahay waxaa taaniyad diraya dadka kale ah jaamac maxamed xirsi iyo iraad aydhiin xasan iyo ilyaas cumar yuusuf sakariye raage bootaan cabdirasaaq biiriye iyo gooni maxamed muuse iyo siciid maxamed gamaadiid iyo ramadaan qorane xuseen boor saxafi baa layidhi maxamed axmed jokor iyo naasir cabdi xaaji nuur wuxuu ku magac dheeryahay abdi hawd iyo cabdifataax maxamed jaamac iyo yuusuf cabdi xodey maxamuud cabdi goodir daa'uud cabdulaahi saxanuuni baa layidhi iyo ugu dambayntii cabdiraxmaan yuusuf macalin asxaab dhammaan dadkani waxay ambalyaar oo soo farxad leh hawada u marinayaan majaajilista baa la yidhi cabdiqani isku filane iyo marwadiisa ikraan mahdi sheekh oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa ducada waa bahda v o a baa layidhi waa tahay meherkaasi ka dhacay magaalada hargeysa ee dhex maray ikraam mahdi iyo cabdiqani isku filane waxaan leenahay allaha ka dhiga midkii idiin horseeda aroos loo aayo ubad kheyr qabana lagu kala helo aamin labaalkana waxaa uu noogu yimid aabba mukhtaar aadan ciise hooyo hodan cabdisamad xasan iyo dhammaanba reer mukhtaar maxamed sidiiq cafiifa hibo cabdishakuur cabdirashiid saciid iyo caaisha iyo reer aadan ciise oo kale ah maxamed jamiilo zahra fawsiya cabdixakiin mursal shukri iyo khaalid iyo hooyo xabiibo cali xaashi sidoo kale waxaa hambalyo taala mida diraya aabe cabdisamad xasan qaalib iyo hooyo faadumo yuusuf iyo dhammaanba ilmo cabdisamad anas luqmaan nimco asma zakariya zakiya cabdiraxmaan iyo xamse iyo hooyooyinka ilmo ugaas baaruud damac shamis ladan iyo xukun waxaana ay kala joogaan dadkaasi maraykanka sweden finland turkiga ethoobiya belgium kenya soomaaliya iyo somalilan waxayna hambali u dirayaan injineer axmed cabdikariim xuseen iyo doctor zakiya mukhtaar aadan oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana ay eebbe uga barayaan in uu kala siiyo owlaad keyr qabta aamiin ayaan leenahay heesta afraadeen dhegsayaashan oo ciyaarayno waa dhoof waxaa qaadaya maxamed axmed kuluc iyo xaliimo khaliif mogool gaadiidkana midaan dhicin dhehliyayni siira dhaqsa meel walbow taga dhehliyayni siira dhaqsa meel walbow taga
waa tahay dhoof dhoof gaadiidkana midaan dhicin oon dheeliyeyni sii raacbir waa tahay iyada ayaa ugu dambeysay barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah cabshi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale hawada ku kulmayno nabadgelyo
jacaylkani dhaawacay jacaylkani dhaalan rogay jacaylkani dhaansaday jacaylkani dhaawacay jacaylkani dhaalan rogay jacaylkani dhaansaday jacaylkii dhabtaa soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde jacaylkii dhabtaa soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde bal inaan ku dhirado bal inaan ku dhirado dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhdhdhdhdhof nooli kulante hadhantaalin caashaqa soo iigu soo noqo soo noqo hadhantaalin caashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo
amba dhigu kama fulo dhambalwada habeerka oo sidan dhaxalu yeesho amba dhigu kama fulo dhambalwada habeerka oo sidan dhaxalu yeesho
heestaasi ayaa u dambeysay ee barnaamijka hambalyaeda iyo heesaha iyo guud ahaan idaacaddeenii galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir ah tan iyo kulanti dambe ama idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo